بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال المؤلف رحمه الله ترتيب العصبه يرث العصبه بالترتيب فيقدم الاسبق جهه ثم الاقرب منزله ثم الاقوى واليه الاشاره بقوله فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa talkhiisu fiqhi اlfaraa'id libni cuthaymiin raxmat ullah calayhi asxaabulfuruudkii ayaan ka soo gudubnay waxaan soo guda galnay haddana waxa la yidhaha alcasaba casaba waxay tahay waa soo marnay iyo waa soo ogaanay inay tahay casaba jamcu ee caasib inay tahay wa huwa man yariu bilaa taqdiir casabadaasna loo isticmaalo iyadoo jamaca mufradka loo isticmaalo mufradkaasu ama ha noqdo mudaker ama mu'anad ha noqdee mufradkae jamacaba loo isticmaalo lafdiga alcasaba ah waxaan kaloo soo marnay qaybaha ay leedahay casabadu halkan waxaan ka gudagelaynaa wax ku saabsan tartiibka casabada la tartiibiyo iyo sida ay wax u dhexlaayaan wax walba oon soo marnay oo casaba ahi mar walba ma la dhexashiinaa mid walba hadday kulmaan iyagoo fara badan hadday kulmaan jihooyin fara badanna ka imaanaya kulligood xoolaha ma la iskugu daraa mase waxaa jira kuwa la hormarinayo oo kuwa kale laga hormarinayo waa la kala hormariyaa waa la kala hormariyaahoo waxay ku kala waa qaab qolaba qola laga hormariyaa sidii loo kala hormari lahaa ayaa baabkan lagu bartaa waaya marka koobaad waxaa lagu kala hormariyaa wax ku saabsan jihooyinka ay ka imaanayaan casabadu jihooyinay ka yimaadaan jihooyinkuna waa noo imaan doonaane waa soo socdaane waa afar jiho jihada koobaad waa maxay waa jihatu lbunuwa waa wiilnimada jihadeeda jihada wiilnimada maydkan wiilkiisa iyo wixii kasii hooseeya wiilka wiilkiisa iyo wiilka wiilka wiilkiisa iyo wixii kasii hooseeya waa jiho dhinaca casabadu ka timaadda we waa dhinaca wiilnimada casabadu waa ka timaaddaa waa jihada koobaad jihada labaad waa alubuwa waa dhinaca iyo jihada aabbanimada maydka waa aabbihiis iyo aabbaha aabbihiis iyo aabbaha aabbihiis aabbihiis iyo wixii ka koreeya waa jihada labaad jihada saddexaad waa jihada waxaa la yidhaahdaa ubu furuucu ubuwa furuucu ubuwa waa furuucda jihada aabbannimada waxaana soo gudagelaa jihadaas waxaa soo gudagelaya adeeradii ama maydka aabbihiis ha ku aabba iyo hooyo noqdeen ama ha ku aabba keliya noqdeene iyo adeeradaas waxay dhaleen iyo waxaa soo gudagelaa walaalihiis maydka ama isaga ku aabba iyo hooyo ha noqdeen ama ku aabba keliya ha noqdeen iyo wixii ay dhaleen walaalaha ragga ha la sheega meeqa jihaan maraynaa saddex jiho jihada ugu dambaydaa waa maxay waa jihatulwalaa waa jihatulwalaa jihada u dambaydaa jihooyinkaasaa marka koobaad loo fiirina jihooyinkaasuna waxay u kala mudan yihiin dhaxalka u kala horeeyaan saan hadda u tartiibinay jihada u horrayda waa jihade alhe albunuwa ayaa u horrayda jihatulbunuwa ayaa u horraysa oo haddii ibnun ou joogo ninaa dhintay wiilkiisii iyo aabbihiisu ka tegey casaba yaa ah maanta jihooyinka waxaa ahee lagu kala hormarina asalka aabba casaba waa noqdaa wiilkuna casaba waa noqdaa labadooda marka waxaan ku kala hormarinaynaa jihadaan ku kala hormarinaynaa waxaan leenahay labadooda xagga jihada yaa horreeye jihooyinkana waxaan ku kala hormarinaa nidhi bunuwa iyo wiilnimada ayaa u horrayda wiilka iyo wiilka wiilkiisa iyo wixii kasii hooseeya waxaa ku xiga ubuwa iyo aabbannimada iyo awowaha iyo awowga labaad iyo wixii ka koreeya aabbaha aabbihiis iyo saas wa jihada saddexaad waa maxay waa furuucu ubuwa oo walaalaha maydka iyo adeeradii ay ku jiraan jihada saddexaad afraad oo ugu dambayda waa maxay waa alwalaa saasay u tartiibsan yihiin haddii marka jihooyin kala duwan ay ka yimaadaan casabadu ay ka timaado waxaad fiirine sida jihooyinku waa jihooyinku waa nuucee jiho walba u jihada ay ka horraydaad ka hormarine midda dambana waa dib marine laba jiho marka hadday ku kulmaan meydka laba jiho mid walba oo ka mid a asalka casabahu hadday yimaadaan waxaa fiirine labadooda midkii jih ahaan horreeyey kii jih ahaan horreeyey ama jihadii horreeyday kii ku yimid ayaad hormarine ood maanta casabo ka dhige kan kalena waa dhacaa hadduu ahlufarad keliya ahaa lahaan ahlufaradu ku aruuraa tusaale ahaan qofaa dhintay wuxuu ka dhintay aabbihii iyo wiilkiisa aabbuhu muxuu wax ku qaadaa maanta bilfaradi bisu wax ku qaadanaa casaba ma jirto wuxuu ku aruuray waa maxay maanta faradou ku aruuray yaa faradka ku aruuriyey wiilkaa ku aruuriyey maxaa yeelay jihadaana adooga ka horraysee jihatulbunuwa ka horraysa ibniguna wuxuu noqonaa casabou noqonaa waxaa la mida ibniga ibnulibniyaa jooga iyo aabbe ibnulibni iyo aabbaa jooga kee casabaa labadooda labadooda yaa casabaa maanta ibnulibniga casabaa aabbuhuna muxuu qaadanaa faradou wax ku dhaxlaa faradou wax ku dhaxlaa waayahay aabbaa jooga furuucu ubuwana waa joogaan furuucu ubuwa kuwa ku imaanaya maalan walaalihiyaa jooga ama adeeradiyaa jooga aabbana waa jooga see la yeelaa labada jiha ayaa horrayda jihatulubuwa horrayda aabbaha casaba ah walaalahan iyo adeeradaanna xaggee aadaayaan daadkaa la raacina waa dhacaya haba ma qaadanaya casababa maaha maanta waa khalada iska ilaali aabbuhu waa casabo adeerkuna waa casabo walaalkuna waa casabo inaad tiraa sax maaha meeshan waa in inay isku cariiriyaan ma jihooyinka ku kala horreeyaane ku kala hormari jihooyinka maanta marka waxaad hormarinay midkii jihahaan horreeyey aabbahaad hormarinay aabbahaad casabo ka dhige adeerkii iyo walaalkii iyo wixii jihada ka hooseeya ku jireen waa dhacaya walaalka iyo adeerkuna waxay ridaayaan iyaguna oo jihadaas ku jiraahuna waxay ridaayaan wixii ku yimaada jihatu e alwalaa wixii ku yimaada wixii jihatulwalaa ku yimaaday ridaayaan oy ka hormaraayaan waayahay jihooyinka marka waa lagu kala hormarina marka koobaad casabada waxaa lagu kala hormariyaa marka koobaad waa maxay waa jihooyinka afarta ah hadday jihooyinku sinmaan see la yeelaa maalan jihatulbunu way iskula jiraan casabadaani waa ibnun iyo ibnu ibnin waa isku meeqa jihay kala yihiin waa hal jiho ibnun iyo ibnulibni hal jiho ama waa abun iyo jadun waa meeqa jiho waa hal jiho soo maha see la yeelaa markaas waxaa la fiirinaa midka meydka xiga midka ayuhumaa aqrabu ila almeyiti manzilatana la fiirinaa yaa meydka xiga ibnun iyo ibnulibni meydka yaa xiga ibnunaa xiga ibnunaa casaba ah ibnulibnina xagow aada daadka raaci asaga waa iska tegi waxba ma qaadan karo maanta abun iyo jadun waa isku jiho waa isku jiho maanta haddana laakiin labadooda maanta yaa horreynaya yaa meydka xiga abunaa xiga saasaa lagu wadaa waxaa la mid ah akhun iyo iyo ibnulakhi labaduba waxay ka yimaadeen hal jiho soo maha furuucu ugu way ka yimaadeen laakiin labadooda yaa meydka xiga labadooda akhaa xiga akhaa maalka qaadaa ibnulakhina waxba qaada maayo waayahay waxay ku sinmeen haddana jihadiiyay ku sinmeen haddana waxay ku sinmeen mansiladiiyay ku sinmeen see la yeelaa mansiladiiyay ku sinmeen waxay ka timaadaa adeerada iyo iyo walaalaha adeerada iyo walaalaha jihadiina waa ku sinan yihiin oo maalan waa jihadu waa jihade waa furuucu ubuwa xagga mansiladiina waa ku sinan yihiinoo waa adeer iyo adeer iyo walaal iyo walaal maydka u sinan yihiin labadooda see la yeelaa waxaa la fiirinaa markaas ayuhuma aqwa yaa xoog badan yaa xoog badan kan xoogga badanaa xoolaha qaadanaa kan xoogga yarna daciifkaana waa waa iska dhacaa waxba la sii maayo laakiin xooggaasu maxaa tahay ma murqaha miya ma cuduudda milatiriya ciidanka maya waxaa la fiirinaa adeerada waxaa laga yaabaa mid ka miduhu laba adeeraa joogta mid ka miduhu meydka waa ku aabba iyo hooyo mid ka miduhuna waa ku aabbe waa ku aabbe ama walaaluhu mid ka miduhu meydka waa ku aabba iyo hooyo mid ka miduhuna waa ku aabbe yaa xoog badan labadooda midka shaqiiqa ah alcamu shaqiiq walaaqu shaqiiqa xoog badan kan xoogga badana xoolaha la siina kan kalena waa dhacaa kan kalena waa dhacaa inkaas waa la fahma soo maaha waxaa soo haray jihaadiiyay ku sinmeen waxay ku sinmeen haddana mansiladiiyay ku sinmeen haddana waxay ku sinmeen quwadiiyay ku sinmeen see la yeelaahe yaa la hormarinaa wax lagu kala hormariya meesha maanta ma yaallaan xoolaha waa leeyihiin dhammaantood waa wada dhexlaayaan dhammaantood waa wada dhexlaayaan adeerro meydka ku aabbay hooyaho dhan waay kulli waa toban adeer waa ku meydka ku aabbay hooyo waay see loo kala hormarinaa hadday wax dhexlaayaan ayagaa iskale xoolaha dhan ayagaa iskale waa loo qaybinaa bisawiyatiina loogu qaybinaa intaas waa la fahma soo maha wuxuu yidhi marka shiiku tartiibulcasaba casabada tartiibkeeda iyo sida loo kala hormarinaayo yariu lcasabatu bitartiib iyay ku dhexlaayaan fayuqadamu lsbaqu waxaa la hormarinaa midkii horaynta badnaa jihatan xagga jihada uma alaqrabu kadibna waxaa kusii xiga oo xagga horaynta ku xiga alaqrabu kii dhowaanta badnaa mansilatan xagga mansilada hadday jihada ku sinmaan xagee maxaa haddana maxaa lagu tartansiinaa waxaa lagu tartansiinaa mansilada ay meydka ay u kala dhow yihiin uma hadday haddana labadaas ku sinmaan alaqwa ayaa labadooda la hormarinaa dadkan midka weyn midka xooga badan ayaa la hormarinaa wailayhi lishaaratu biqowlih intaan aan soo sheegnay xaggiisaana ishaaradu ay ahaatay qowlkiisa uu ku ishaaray sheekha la yidhaahdo aljacbariyi a la yidhahdaa aljacbariyu wuxuu yihi fabiljihati ataqdiimu uma biqurbihi wa bacdahumaa altaqdiima bilquwati jacalaa faataqdiimu horumarku horumarinta qofka la hormariya casabada ahi biljihati ku ahaatay kow jihooyinkaad ku kala hormarine sida jihooyinku u kala horreeyeen ayaad ugu kala hormarine ho jihada horreyday qofka ku timid ayaad hormarine uma intaa kadibna biqurbihi hadday jihooyinka ku sinmaan ama jihada ay ku sinmaan labadan casabada ahi biqurbihi ay biqurbi alcaasibi midka casabada ah dhowaantiisa uu meydka u dhow yahay sababteed ayaad ku hormarine ho kan kaloon meydka isaga uga isagu uga fog aad ka hormarine wa bacdahumaa labadoodaas kadib hadday jihadii ku sinmaan oo haddana mansilada iyo qurba dhowaanta ay ku sinmaan ijcal yeel altaqdiima horumarinta bilquwati awoodda yeel ijcal ijcalan ay ahayd kadibna alifaa loo bedela nuuntii nuun tawkiidka aad khafiifada ahayd ijcalan ijcalan ijcalaa ijcalan yeel oo yeel altaqdiima horumarinta bilquwati awoodda hormarinku yaal oo awoodda uu midkan ka awood badanya kan kale ku hormari intaas waa la fahmaan maleyna waaya fa ama aljihatu jihada miyaad rabtaa falasbaqu fiiha midda horaynta badan ay falasbaqu midka horaynta badan fiiha jihada ku horaynta badana muqadamun uu yahay mid la hormariyey waaye fi tacsiibi xagga casamaynta calaa man bacdahu kan isaga ka dambeeya waljihaatu arbacun wajhooyinkuna waa afar bunuwatun wiilnimu ubuwatun aabbannimo iyo wa furuucu ubuwa iyo furuucda aabbannimada yaa soo gudagelaya adeerada iyo walaalaha ama adeeradu ha noqdeen ku aabbayo hooyo meydka meydka aabbihiis ama ku aabba keliya ha noqdeen walaaluhu meydka ku aabbayo hooyo ha noqdeen ama ku aabba ha noqdeen falbunuwatu wiilnimadu yadkhulu fiiha waxaa soo gudagelaya alabnaa'u wa abnaa'uhum wiilasha iyo wiilashooda wain nazaluu haba degeene maxaa laga wadaa ha degeen haddii la helo tobankii wiilkii tobanaad haddii la helo waa wiilay ogaawe hadiiba la helaba uu soo gaaro walubuwatu aabanimaduna yadkhulu fiiha waxaa soo gudagelaya alaabaa'u aabbayaasha iyo wa aabaa'uhum aabbayaasha aabbayaashood wain calow wain calow maxaa laga wadaa haba sarreeyeene haba sarreeye meeshay rabaan aabbayaashaasu ha gaareen shardi waxaa ah silsiladdu inay tahay dukuur ay yihiin wa furuucu lubuwa yadkhulu fiiha waxaa soo guda gelaya alikhwatu walacmaamu walaalaha iyo adeerada alashiqaa'u aw min alabi adeerada ashiqaa ah iyo walaalaha ashiqaaa iyo adeer walaalaha adeerada min alabi ah iyo walaalaha min alabi ah iyo wa abnaa'uhum wiilashooda adeerada wiilashooda iyo walaalaha wiilashooda wain nazaluu iyaguna hee haba degeeno meeshay rabaan ha gaahin xagga hoosaynteen walwalaau waluhuna yadkhulu fiiha waxaa soo gudagelaya almuctiqu muctiqa kan wa xoreeyey iyo wacasabatuhu iyo kan muctiqa casabadiisii almutacasibuuna bianfusihim casabada qofka walaa'a wax ku dhaxlaaya oo caasibka ah asagii haddii la waayo yaa booskiisa istaagaya waxaa istaagaya dadka dhaxalkiisa lehoo casabada ah casabadiisa ah casabo kasta maaha waa casabada almutacasibuuna bianfusihim dhadig waxba kuma leh almutacasibuuna bianfusihim bas wa ilaa hadihi aljihaat alarbaci jihooyinkan afartaa xaggooda ayaa alishaaratu ay ahaatay biqowlihi jihaatuhum bunuwatu ubuwa furuucuhaa wadulwalaa'ata timma u yidhi jihaatuhum jihooyinkoodu casabadu bunuwatun waa wiilnimo wa ubuwatun aabbanimo furuucuhaa furuucda ee ubuwada furuucu ubuwata aan lahayn waaye iyo wadulwalaa watatimatu tatimaduna dulwalaa'i waa midka afarta ee jiha waxaa lagu dhammaystira dulwalaa'i midka walaha u saaxiibkaa faman kaana kii qofkii ahaada marka fii jihatin jiha ku sugnaada oo min hadihi اjihaati qudima waa la hormarinaa fi tacsiibi calaa man bacdahu kan ka dambeeyaa laga hormarinaa jihada ka dambayda kan ku yimid jihadan waay calaa kullin casabada waa la kala hormariyaa see lagu kala hormariyaa o waxaa lagu kala hormariyaa biljihaadaa lagu kala hormariya oo jihooyinkay ku kala imaanayaan ay ku kala xoog badan yihiin jihooyinka jihada u horeyda waa jihade afar jiha la sheegay jihada u horeyda waa maxay albunuwa tan ku xigtahay alubuwa tan ku xigtahay furuucu ubuwa tanse afaraada u dambayda alwalaa saas ay u kala horeeyaanayna u kala xoog badan yihiin marka haddii ay jihada ay ku kala duwnaadaan oo maalan jihat lubuwa iyo jihat lbunuwa ay ka kala yimaadeen kee la hormarinaa ma kii jihat lubuwa ka yimid yimid miyaa la hormarinaa mase kii jihatbunuwa ku yimid aan hormaraynaa kii jihatbunuwa ku yimid aan hormarinaynaa saasoo kale jihatlubuwa iyo jihatul furuucu ubuwana waxaan hormarinaynaa jihatlubuwa kii ku yimid iyo qofkii ku timid aan hormarinaynaa jihatu furuuci lubuwa iyo jihada jihatulwalaa'ah na waxaan hormarinaynaa kii ku yimid kii ku yimid jihatu furuuci lubuwa hadday jihada ku sinmaanna oo isku hal jiha noqdaanna maalan jihat lubuwa ay ka yimaadeen ama jihat lbunuwa ama jihat furuuc ubuwa na yaan hormarinaynaa waxaan fiirinaynaa alaqrab minhu manzilatan ila lmeyit yaa meydka u dhow aan fiirinaynaa yaa meydka u dhow isku jihaaba dadkan waa ka yimaadeen keen qaadanaynaa markayn hormarinaynaa kii meydka u dhow aan hormarinaynaa haddii jihadana ay ka sinmaan xagga dhowaanshaha meydkana ay ka sinan yihiinna maxaan ku kala hormarinaynaa haddana waxaan ku kala hormarayna quwadaan ku kala hormaraynaa ayuhumaa aqwa ayaan fiirinaynaa kii xoog badanna waxaan ka dhigaynaa caasibka kan kalena waa iska dhacaa hadday jihada ku sinmaan oo mansilada ku sinmaan oo quwada ay ku sinmaan seen yeelaynaa xoolaha waa loo qaybinaa bisawiyati aa loogu qaybinaa jihooyinku waa jihooyinke bunuwatun ubuwatun furuucu ubuwa iyo wawalaa iyo wawalaa furuucu ubuwa waxaa soo gudagalahan nidhi adeeradii iyo iyo walaalihii walaaluhu waa he waa raggee dahda alikhwa wa waa ragga ee gabdhuhu kuma jiraan waayahay waayahay gabdhuhu waay ku waxay raacayaan walaalkaasi un raacaya oo casabatun maxay noqonayeen bilgayri noqonayaan walaalkoodaasi uku gowracnaahaya waylidakari milu xadiluntayayn u qaadanayaan mahane haddaysa arrintu ahayn haddaysa arrintu ahayn walaa wax wax lagu dhaxlaa walaa aysa ahayn haddii walaa wax lagu dhaxlaa waxaan idhi qofkii walaa wax ku dhexlaayey haddii meesha laga waayo oo wax xoreeyey waxaa booskiisa istaagi kara casabada almutacasibuuna bianfusihim bis waayahay walaalaha iyaa horeeya meeshaan u socday meeshaas waay walaalaha iyo adeerada isku jihay ku jiraane walaalaha iyo adeerada haddii isku jiha la geliyey yaa horeeya alcumuwa iyo alukhuwa intaas waa la kala soo ma aluquwa iyo alcumuwa maalan ninaa dhintay wuxuu ka wuxuu ka tegey walaalkiis iyo adeerkiis xoolaha yaa iska leh yaa macan akhaa niri basede walaalaa niri walaal walaal liummi iska daa waa walaalun waa aqun liabin aw shaqiiq almaalu lilaakhi dhe marka aha ukuwadaa horeyda walaaltinimadaa horeyda ayadaa ka horeyda alakhu alcam waa ka horeeya ibnu lakhina maa lahay iyow ka horeeya adeerkii ibnulakhi waa ka horeysa mansilada i yani jihada fiiri marba haddii la yidhi walaaltinimadii yaa la hormarina walaaltinimaday wax ka hooseeyana waa isla yihiin waa isla walaaltinimadii aha adeerkaa marka dambeeya iska fiirsha meeshaas adeerkaa dambeeya walaalkuna wuxuu ku kala xoog badan yahay saan soo marnaba walaalka ku aabbahayo hooyadaa wuxuu ka xoog badan yahay walaal ku aabbaha keliya adeerka ku aabbahayo hooyadaana wuxuu ka xoog badan yahay adeerka shaqiiqaana wuxuu ka xoog badan yahay adeerka liabka ah قال المؤلف رحمه الله فمن كان في جهة من هذه الجهات قدم في التعصيب على من بعده مثاله أن يموت شخص عن أبيه وابنه فللأب السدس فرضا وللابن الباقي تعصيبا وعن كسوك ذكرنا كتاب كيها تلخيص فقه الفرائض لابن عثيمين رحمة الله عليه قال هان باب كي عصبه كساب سنه waxaan soo marnay ama aan soo qaadanay wixii ku saabsanaa tartiib ulcasaba iyo casabada sida loo kala hormarsiinaayo oy u kala owleysan yihiin oo loo kala hormarinaayo waxaan nidhi waxaa lagu kala hormarinaa marka hore jihada jihada hadday ku sinmaanna waxaa haddana loo fiirinaa mansilada iyo dhowaanta meydka ay u kala dhow yihiin hadday dhowaanta ku sinmaanna waxaa loo fiirinaa oo lagu kala hormarinaa quwada iyo sida ay u kala xoog badan yihiin hadday intaas ku sinmaan haddana quwada ku sinmaanna xoolihii si sinanay u dhexlaayaan jihooyinkii marka waa la sheegay oo afar jiha laga dhigay jihatulbunuwa iyo iyo alubuwa iyo furuucu lubuwa iyo alwalaa saas hadda aan u kala hormarinay inay u kala tartiibsan yihiin oy u kala horeeyaan kala hormarinta wax la kala hormarinaayo wuxuu ku yihi shaykhu marka faman kaana qofkii ahaada fii jihatin oo min haadihi ljihaad jihooyinkan afartaa jiha ka mida qofkii ku yimid qudima waa la hormarinaa fi tacsiibiyaa lagu hormarinaa calaa man bacdahu kan asaga ka dambeeyaa laga hormarinaa jihada ka dambeyda ciddii ku timid مثاله أن يموت شخص عن أبيه وابنه لما قفوضه كتغي قفكاني أبيهيس يويل كيسي mid walba oo ka mid a casabo wax waa ku qaataa aabbuhu soom aabbaha iyo wiilka laakiin jihooyinkii ka kala yimaadeenaa kala duwan midka mid wuxuu ka yimid jihatu lubuwa midna wuxuu ka yimid jihatu e albunuwa maadaamay jihooyinku kala duwan yihiin casabana ay wada yihiin kii jihada jihadiisu ay kan kale jihadiisa ka horraysaa la hormarinaa oo dhaxalka lagu hormarinaa yaa horreeya marka ibnigu wuxuu ku yimid jihatu e albunuwa abkuna wuxuu ku yimid jihatu alubuwa labada jiha yaa horreeya aljihatu e jihatu lbunuwa miyaa horreeya mase alubuwa bunuwa horreyda iska fiiri wuxuu ku yihi marka falilabi sudusu waa meeshii aabbuhu uu dhexlaayay faradka keliya wax ku dhexlaaya waa see casabanimadiyaa laga riixdee cid jihadaysa jiha ka horreyda ku timid aad timid oo ibni ah marka casabanimadii waa laga riixay falilabi assudusu faradan ayuu u qaadanaa walilibni albaaqi tacsiiba mihaalun haani mihaalun haanin an yamuuta shaksun can abiihi wa akhiihi ashaqiiq aabbihi iyo walaalkiis shaqiiqahu ka tegey oo ku aabbaay hooye ah aabbuhu jihadiisu waa jihade waa jihatul ubuwa akha jihadiisuna waa waa maxay jihadaani waa furuucu ubuwa labada jihan ayaa horreeyey jihat lubuwa horreeyday marka maanta walaalku xama male falilabi jamiicu maali falilabi waxaa u sugnaaday jamiicu lmaali tacsiiban mihaalu ثaalث an yamuuta shaksu can camihi wa muctiqihi adeerkiis iyo kii xoreeyey uu ka tegey addoon uu ahaa waa la xoreeyey ciddii asaga xoreyday casabay ahayd soo maa ciddii asaga xoreyday waa joogtaa waa casabo waxaa kaloo jooga casabo kale oo adeerkiis ah casabada koobaad oo camihi ah camhu jihada uu ku yimid waa jihadee waa jihatu furuuci alubuwa muctiquna waa jihada alwalaa labadoodan ayaa horreeyey furuucu alubuwa falilcami jamiicu lmaali tacsiiba falilcami jamiicu lmaali tacsiiba mihaalu raabic jihooyinki o dhammaayuu rabaa inu wax kutusiiyo an yamuuta shaksu can ummihi wa muctiqihi jihat lwalaa jihooyinka afartaa tii u dambayday soo maaha hal jihoy ka horeyda ma jirin marka iyada markay joogto oo iyadu markay wax qaadanaya jihooyinkii saddexdaa waxba kama joogaan waayahay an yamuuta shaksu can ummihi wa muctiqihi aabbihii hooyadii dheh iyo qofkii isaga xoreeyo u ka dhintay jihooyinkii afarta ahaa meeqa jiha meeqaa nooga dhaqan alwalaa bisaa noo taalla alwalaa keliya jihooyinka kale ma yaallaan ummuhu waa maxay iyadu maanta muysa casaba ahayn maya hooyo casaba ma noqoto aha hooyo casaba ayaa arkay weli hooyo casaba marka ma noqoto marka cid ku haysata goobta maanta muctiqa cid goobta ku haysata lama arko asaga keligiisaa jooga meesha falilummi auluثu c faliummi waxaa u sugnaaday auluثu walilmuctiqi albaaqi tacsiiba muctiqana waxaa u sugnaaday inta soo haray casab ahaan intaas waa la fahmaan umaleyna wa ama qurbu اlmanzila faida kaana alcasabaةu fii jihati waaxidaةi qudima alaqrabu manzilaة min almeyiti waxaa soo haray qurbu اlmanzila goormaa la fiiriya waxaa la fiiriyaa haddii casabadu ay isku jiha yihiin waxaa markaas kadib lagu kala hormarinaa mansilada iyo siay ugu kala dhow yihiin meydkaa loo fiirinaa wuxuu ku yidhi marka sheekhu amaa qurbu lmanzila miyaad rabtaa mansilada dhowaanteeda fa idaa kaana casabatu hadday ahaato fii jihatin hal jiha hadday ahaato oo waaxidatin fii jihatin waaxidatin jiha keligeeda haddii casabadu ka timaado qudima waa la hormarinaa alaqrabu ka dhowaanta badan mansilatan xagga mansilada iyo booska min almeyiti meydka u dhowaanta badan faاlaqrabu fii jihati اlbunuwa iyo wاlubuwa waxa dhowaanta badan markii la fiiriyo jihada bunuwada iyo ubuwada man kaana waa ciddii ahaaday aqala waasitatin waasita midkii u yaraanta badnaa ila lmeyiti meyidka xaggiisa uu ku gaaraayo meydka wuxuu kusoo gaaraa midka mid walba intuu midka kale ka sanad yaryahay uu uga dhow yahay meydka uu ka mansilo dhow yahay jihat lubuwa iyo jihat albunuwa jihat lubuwa iyo jihat lbunuwa oo ibniga iyo ibnu ibniga yaa sanad dheer labadooda ibnu ibniga labadooda marka yaa xoolaha iskaleh ibniga iskale abun iyo abul abina yaa dhow labadooda meydka u dhow abkaa u dhow waalaqrabu fii jihati furuuci lubuwa midka dhowaanta badnaa markii la fiiriyo jihada furuuci lubuwa waa furuucu labi furuucu lubuwa waxaa soo guda gelayday aabbaha furuucdiisa oo walaalaha ah meydka walaalihiisa meydka aabbihiisa furuucdiisu maxay noqonayaa meydka aabbihii furuucda ka farcanantay iyo meydka maxaa u dhexeeya waa sinan yihiin meydka aabbihiisaa dhalay kuwaana waa sinan yihin marka waa walaalo jihada marka koobaad waa jihadaas markii kor loo kaco haddana oo la aado aabba aabbihiis aabba aabbihiis furuucda ka farcanaantay aa ku xiga haddana aabba aabbihiis furuucda ka farcanaantay meydka maxay u yihiin aabba aabbihiis furuucda ka farcanantay oon aabba ahayn waa adeer soo maa waa adeeradii adeeradii waa yaa adeeradii iyo halkaasi soo gudagelayaan iyo wixii ka hooseeya ilma adeeradu way ka sii mid yihiin haddana koraa loo sii kici karaa hoo aabba awowgiis furuucdiisi na ayaguna waa waxay noqonayaan jihat lubuwa ay soo gudagelayaan furuuc lubuwa ay soo gudagelayan marka wuxuu ku yihi walaqrabu fii jihati furuuci lubuwa waa furuuc waxa ugu dhow furuucu lubuwa jihadeeda markii la yidhaahdo waa furuucu labi waaye aabbaha wixii ka farcanmay wahum likhwatu waxa aabbaha ka farcan maya yihiin waa maydka walaalihiis iyo wa abnaa'uhum iyo ikhwadaas ilmahooda wain nazaluu meeshay rabaanba hoos ha u gaareene walaqrab alaqrabu falaqrab ya wax loo siinaa alaqrabu falaqrabu iyagu say u kala dhow yihiin wax ku kala qaadayaan soo ma say u kala dhow yihiin wax ku kala qaadayan hal jiha waaye halkaas jiho hadday kala sokeeyaan kuwa sokaa wax la siinaa oo meydka xiga uma furuucu furuucu abilabi furuucu labi waxaa ku xiga furuucu abilabi ee maydka aabbihiis adoogii dhalay furuucdiisii waayahay adoogaan wuxuu u yahay maydka u yahay uma furuucu abilabi aa la yidhi abilabigaani maydka muxuu u yahay muxuu u yahay maydka awow u yahay haa ewel hore waxaan ka hadlaynay maydka aabbihiis furuucdiisa maydkana maxay u ahaayeen kuwaasi furuucdaasi walaalo hadeerna waxaan joognaa maydka awowgiis furuucda ka farcanantay maxayna u yihiin furuucdaasu aabbay la sinan yihin hadday hade maxay noqonayaan adeerra waay uma furuucu abilabi dhe wahum alacmaamu waa adeerada iyo wa abnaa'uhum iyo adeerada wiilashooda wain nazaluu haba hoos ha u degeen intay rabaane alaqrabu falaqrab say u kala dhow yihiina loo siihaa xoolaha oy axsabaan u kala noqonayaan oy wax tacsiibinayaan uma intaa kadibna waxaa ku xiga furuucu jaddi labi furuucu jaddi labi aabbaha awowgiis furuucda furuucdii ka farcanantay awowgaas aabbaha maydka aabbihiis awowgiis maydka muxuu u yahay maydka muxuu noqonaa maydka aabbihiisu awowo koobaad u yahay maydka muxuu noqonaa awowgii labaad waa iska fiiriya awowgii labaad awol waxaan soo marnay furuucda maydka aabbihii ka farcanantay midda koobaad waayo oo furuucu lubuwa waxa loo hormarina midda ku xigtaahu maydka awowgiis furuucda ka farcanantay awowgii koobaad tan saddexaad oon hadda joognaa waa maxay awowgiis labaad maydka furuucdiisii waa uma furuucu jaddi labi wahum acmaamu abilmayiti maydka aabbihiis ay waxay u yihiin adeerray u yihiin iyo wa abnaa'uhum ayaga abnaa wiilashooda wain nazaluu haba hoos ha u degeen intay rabaane alaqrabu falaqrabu ayaa wax lagu siinaa intaas waa la fahmaan u malayna furuucul ubuwana saasay u kala dhow yihiin waxaa u dhow furuucda maydka aabbihii waxaa ku xiga furuucda maydka awowgiis koobaad waxaa ku xiga furuucda maydka awowgiis labaad saas ku wata wahaakadaa saasaan naquulu leenahay wahaakadaa saasoo kale aan naquulu leenahay furuucu kulli abin aabbo walba markoo aabbayaashaan ka midana furuucdoodu wain nazaluu haba degeene aqrabu waa ka dhow yihiin min furuuci man fowqahu adoogan waxa ka koreeya furuucdiisa waa ka dhow yihiin intaas waa la fahma soo maa furuucu labi furuucu labi ee abilmeyit furuucdiisu maydka maxay u yihiin maydka maxay u yihiin walaalay u yihiin soo maa iska fiirshe waa wala tasawurka xooga adkaana walaalay u yihiin walaalahaas wixii ka farcanmo dhan waxay ka horreeyaan abu abilmeyit wixii ka farcanmay waa ka horreeyaan wixii ka sii korreeyana warkood baddaa walaqrabu fii furuuci kulli abin farac walba aabbo walba furuucdiisa midkii dhowaanta badan furuucdaasina aqaluhum waa kan midka u yar waa sida tan gaaritaanka ilaahi ou gaaro ee aabbaha ou gaaro aha say u kala sanad yar yihiin ayna u kala dhow yihiin say u kala sanad yar yihin u kala dhow yihiin waayahay wuxuu ku yidhi marka walaqrabu fii jihati اlwalaa midka dhowaanta badan markii la fiiriyo jihada walaa ah waa jihadii afraad u dambayde almuctiqu muctiqa waaye uma intaa kadibna casabatuhu muctiqa casabadiisaa ku xigta casabadana waa casabade almutacasibuuna bianfusihim see loo tartiibinaa ayagaan laftirkooda ka tartiibi casabati nasabi ayay noqoneen nasabka casabadii nasabka casaba ku ahayd saan usoo tartiibinay ayaa iyagana loo tartiibinaa miaaluhu fii jihati bunuwa dhowaanshaha dadku ay kala dhow yihiin awal hore jihooyinkan soo miaalien soo maa dhowaanshihii dadku ay kala dhowaayeen ayagoo isku hal jihaa oo jihadii iska waafaqeen waxa lagu kala hormaraya dhowaantii ay meydka u kala dhowaayeen miaal miaalkoodiu bilaaba shiikhu miaaluhu fii jihati lbunuwa dhowaanshuhu iyadoo ka jirto jihada bunuwada iyo wiilnimada an yamuuta shaksun can ibnihi wa bni ibnihi labadooda isku jiha ma yihin mase isku jiha maa alibnu iyo ibnu libni waa isku jiho laakiin xoolaha yaa iska leh alibnigaa iska leh falilibni jamiicu lmaali tacsiiban ibnulibniga maanta waxaa ka hiiliyey dhowaanshaha laga dhow yahay oo meydka looga dhow yahay wa miaaluhu fii jihati lubuwana an yamuuta qurbiga dhawaant qurbiga miaalkiisa fii jihati lubuwa an yamuuta shaksun can abiihi wa jaddihi ka dhinta jihaday iskula jiraan waa jihade wa jihatu alubuwa falilabi jamiicu lmaali tacsiiban jadkuna waa dhacaa wa miaaluhu fii jihati furuuci lubuwa an yamuuta shaksun can ibni ibni ibni cammihi wa cammi abiihi an yamuuta shaksun waa furuuc lubuwa aan ku jirnaa an yamuuta shaksun can ibni ibni ibni cammihi waayahay adeerkiis wiil ou awowga labaad saddexaad u yahay waa adeerkiis wiil ou awowga saddexaad u yahaa jooga iyo waxaa jooga aabbihiis adeerkiis labada adeer yaa dhow horta adeerka meyidka iyo meydka aabbihiis ninkii adeerka u ahaa yaa dhow labadooda adeerka meyidkaa dhow soo maha waayahay adeerka meyidka wixii ka farcanmayoo jooga meydka aabbihiis wixii adeer u ahay dhaxal ma qaadaayaan labadooda yaa yaa fog labadooda labadooda waxaa dhow wixii ka farcanmay meydka aabbihii soo maa wixii meydka aabbihii ka farcanmay ama meydka adeer u ahaya waxay ka dhow yihiin meydka aabbihi wixii adeer u ah wixii dhow wixii ka farcanmana waa waa la mid wixii dhowaayay la mid yihiin waaya an yamuuta shaksun can ibni ibni ibni cammihi wa cammi abiihi xoolaha yaa iska leh falilibni falilibni ibni ibni alcammi jamiicu lmaali tacsiiban meydka adeerkii meydka aabihii ninka adeerka u ahaana waa dhacay waa dhacay meydkan awow u yaha soo maha awowo labaad u yaha wa miaalun aani mihaalun thaanin an yamuuta shaksun can ibni cammihi wa ibni ibni cammihi ina adeerkiis iyo in adeerkiis wiilow dhalay yaa dhow labadooda yaa dhow in adeerkaa dhow soo maa falibni اlcami jamiicu اlmaali tacsiiban kan kalena waa iska dhaca wa miaaluhu fii jihati اlwalaa'i an yamuuta shaksu can ibni muctiqihi ibni muctiqihi wa cami muctiqihi qofaa dhintay addoon uu ahaa jiray waase la xoreeyey qofkii qaraabo ma leh kale wax qaraabaa ma leh waxaa dhexlaaya maanta casab ahaana lagu dhexlaa iyo iyo walaa lagu dhexlaa kii xoreeyana ma joogo laakiin waxaa jooga kii u xoreeyey wiilkiisii iyo kii xoreeyey adeerkiisi jihooyinku ma kala duwan yihin mase ma kala duna waa kala duwan yihin jihat jiha ka mida waa jihat lbunuwa midda kalena waa maxay waa furuucu ubuwa yaa horeeya labadooda marka albunuwa hormari an yamuuta shaksu can ibni can ibni muctiqihi wa cammi muctiqihi falilibni falibni lmuctiqi falibni lmuctiqi waxaa u sugnaaday jamiicu lmaali tacsiiban mihaalun haanin an yamuuta shaksun can ibni ibni akhi muctiqihi iska fiiri shaksigan wuxuu ka dhintay an yamuuta shaksun can ibni ibni ibni akhi muctiqihi kii xoreeyey ma joogo qofkaan addoonka ahaa jiray laakiin waxaa jooga walaalkiis kii xoreeye walaalkiis wiil ka farcanme oo u yahay awowga labaad u yahay awowga labaad u yahay o iyo wa cami muctiqihi iyo kaas adeerkiisa kii xureeyey adeerkiisa labada jiha iska fiirin weligaa ha qaldanmin sanadka dhariga ku sirin jihooyinka fiirin mid ka miduu jihada uu ku socdaa waa jihadee horta kulligood waxay ku ku socdaan furuuculubuwa laakiin furuuculubuwa midna wuxuu yahay maydka aabbihii furuucdiisii midna maydka awowgiis furuucdiisii yaa dhow labadooda marka maydka aabihiis furuucdiisii sanadkooduba ha dheeraadee marka wuxuu ku yidhi falibni ibni ibni akhi lmuctiqi jamiicu lmaali tacsiiban kaasaa xoolaha iska leh haye adeerkuna waa iska tegaan waaya dhowaantii marka waa taas wa ama alquwatu miyaa rabtaa u yidhi hadday dhawaan hadday dhowaanta ku sinmaana quwada loo gudbayo soo maaha وأما القوة فإذا كان العصبة هدي أهاتو في جهة واحدة ومنزلة واحدة جهدي كسنيهن منزلة وكسنيهن قدم الأقوى وحال هرمرنا متك حوق بضن صلة حق حريرك وبالميت أولا حريره وهو من يدلي بالأبوين وأنا متك كسو دوانا يا لبا أبو كسو دوانا هوي أب على من يدلي أيا وكحوق بدن هاي عدي كسو دواني سميت كسو دواني بالأب وحده بالأب وحده آباه كلية ميتك كسوس ودوانيس ولا يتصور التقديم بالقوة إن لغوك الهرمر يعصبدا قوة لغوك الهرمر ينا لما تصورك إلا في جهة فروع الأبوة جهة بس قشاء جهة كالقريميس مثاله أن يموت شخص عن أخيه الشقيق وأخيه من الأب لبضا بهدوا أسكو أسلا الله الشيانة ده لبضا أنه أسلا الله تبو وإيه وحين دحلا يعني oo maanta waxa dhintay waa walaalkood waana laba noos dhalatay labaduna waa casabo waaya jihadi waa ku sanayeen see jihadi ka yimaadeen waa jihadeen furuucul ugu way ka yimaadeen waxay kale ku sanayeen manziladii waa ku sanayeen oo mid walba wuxuu kusoo gaa kusoo aada ee aabo ku yaa aha aaba u dhaxeeyo meydka hal sanada u dhaxeeyo laakiin maxay ku kala xoog badan yihiin quwada waa kala xoog badan yihiinoo waxa lagu kala hormarinaa quwada oo mid ka miduhu meydka laba meelood uu ka soo galaa dhan aabbe iyo dhan hooyo mid kalena mid keli midka kalena dhanka aabbo ku eg yahay kee la hormarinaa marka labadooda alakh shaqiiqa la hormarinaa mithaaluhu an yamuuta shakhsun can akhiihi ashaqiiq wa akhiihi min alabi falishaqiiqi jamiicu lmaali tacsiiba akh shaqiiqa mar hadduuba joogo alakh min alabi wax miyaa u yaalla waxba uma yaallaan mihaalu aani an yamuuta shaksu can ibni cammihi ashaqiiq wabni cammihi min alabi kan iska fiiri laba wiilo oy meydka ilma adeer yihiin waa waxa joogaa soo saas maaha labada m labaduba meydkay la ilma adeer yihiin ibnu camin haddaa maqasho waa maxay waa ina adeer waay laakiin labadoodu waxay ku kale xoog badan yihiin labada adeeraah ah mid ka miduhuna ou yahay shaqiiqi mid ka miduhuna liab keliya ou yahay labadooda marka yaa la hormarina ibnulakhi shaqiiq mihaalu aani aani an yamuuta shaksu can ibni camihi ashaqiiq wabni camihi min alabi فلابن عمه الشقيق جميع المال يوصون هذا التعصيبا آه. على كل عصبضوا ترتيبين تود وحي كوقتنتا سدح الريموت ترتيبين تا waxaa laga wadaa sida loo kala hormarinayo dhaxalka loo kala hormarinayo saddexdaas arrimood mid kamid ah haday ku kala hormari waayaan waa sinayihiino xoolaha waa wada qaadanayaan midda koobaad waa maxay oo lagu kala hormarinaa waa jihaadaad fiirina koow fiiri dad isla wada casaba ah haddaad meesha ku aragto jihaada fiiri hadday jihada ay ku kala hormaraan midkii jihadiisu horreeday xoolaha siiyo casabada ka dhig kan kalena daaqadda ka saar hadday jihada ku sinmaan haddana xaggeed fiiri ood milicsane mansilada fiiri say uu kala dhow yihiin meydka ama ha ka korreeyeen meydka ama ha ka hooseeyeen say uu kala dhow yihiin fiiri hadday dhawaantii ku sin hadday dhawaantii ku kala hormaraan oo ku kala u kala dhawaadaan meydka casabo waxaad ka dhigay kii maydka u dhow kan kalena daaqadda ka saare waxba male xoolaa waa dhacay kaas hadday haddana ku sinmaan mansiladii oy u sinan yihiin maydkii haddana maxaa kuu dhiman hal maroo kalaa kuuma kuu dhiman halkaas mar waa maxay waa inaad fiirido quwada fiirido quwada aad fiirido quwadaas hadday ku sinmaanna quwada hadday ku kala xoog bataanna midka aqwa ah ama midka labadooda xooga badanaad siinay xoolaha oo casab ahaan aad wax u dhaxashiine kan kalena waa rideen hadday intaa ku sinmaanna maxaa samayne intaa hadday ku sinmaanna xoolaha waad u qaybinay bisawiyati ayaad ugu qaybinay cadaalad cadaaladdu waa saase wax lagu kala hormariya meeshan ma yaallaan jooyinka kale marka waa iska dhib yartaa say u kala horeeyaan laakiin jihatu furuuc اlubuwa yaa u horeeyaan nidhi maydka aabbihiis wixii ka farcanmay maydka aabbihii wixii ka farcanmayaa ka horeeya wax maydka aabbihii wax ka dambeeya ka farcanmay hadday rabaan hoo meeshay rabaan hoos hoo gaarheeni waxaa ku xiga maydka awowgiis wixii ka farcanmay waxaa ku xiga maydka awowgii labaad wixii ka farcanmay saas u wad marka silsiladaas ku wad mar walba maydka loo dhowaado kuwii ka farcanmay ayaa ka horeeya maydka markii laga fogaado wixii ka farcanmay oo odayaal ah furuuculubuwa haddaad maqashana waxaad ogaataa waxa ugu hooseeyo laga farcanmaa waa maxa furuuculubuwa waxa ugu hooseeya ka farcanmaan waa maxa waxa ugu korreeya ka farcanmaan waa waa nebi aadam calayhi isalaatu wasalaam soo maa haddii silsiladda la iska wado la iska wado xaggee tegi marka u dambayda nebi aadam calayhi salaam ay tegi laakiin wax u hooseeya waa maxay maydka aabbihiis miyaa mase waa maydka maxamed haye maydka aabbihiis sax way maydka aabbihiisa ugu hooseeya iska fiiri marka maydka aabbihiis furuuculubuwa wax ka farcan wax u hooseeya waa maxay furuuculubuwa waxa ay ka farcan maayaan cidday ugu hooseeday ka farcanmaan waa maydka aabbihiis waa yaa ku sii xiga maydka awowgiis yaa ku sii xiga maydka awowgiis labaad kaas u sii wata iyo waxay kasii farcanma mid walbana waxbaa kasii farcan maayo waxbaa kasii farcan maayo wallahu subxaana wa tacaala aclaa waclamu billahi atawfiiq